dadweynaha reer gambiya ayaa maanta bilaabay in ay dib ugu soo noqdaan waddooyinka magaalada caasimadda ee banjuul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee gambiya ee doorashada looga adkaaday yaxye jaame oo isagu oggolaaday in uu xilka ka dego cadaadis uga yimi waddamada galbeedka afrika awgeed yaxye jaame ayaa gaadhay dalka equatorial guinea sidoo kalena waxaa gambiya iminka la sugayaa in uu ku soo noqdo madaxweynaha cusub adama barow oo ku sugan dalka senegal warbixintan waxaa inoo hayaa maxamed cabdi xasan
xarunta dalka gambiya ayaa axadda maanta sugaysa inuu soo gaadho hogaamiyaha cusub ee dalkaas adama barrow arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hogaamiyihii keligii taliska ahaa yaya jaame oo dalkaasi soo xukumayey labiyo labaatan sano uu dalka dibaddiisa u duulay master jaame ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadyo ah inaan la dabagelaynin iyadoo weli madaxweynaha cusub master barrow uu sii joogo dalka deriskee senegal isagoo sugaya dibu noqosho iyo damaashaad weyn ayaa hogaamiyihii hore master jaame loo xaqiijiyey inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo master jaame waxa uu duulay dalka equatorial guinea kadib markii dalalka galbeedka afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego islamarkaasna uu oggolaado guuldarradii soo gaadhay sida sabtidii shalay magaalada dakaar ee dalka senegal uu ka sheegay mersel de sosa madaxa guddiga ururka ay ku bahoobeen dalalka galbeedka afrika ee ecowas dayuurad ayaa qaaday madaxweyne yaaye jaame kadib khudbaddii uu xalay jeediyey dayuuraddu waxay ku sii degtay dalka guinea conakry dayuurad kale ayaa sugaysa taasoo u qaadaysa dalka equatorial guinea marka waxaan odhan karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay ayuu yidhi ururka ekowas ayaa khamiistii toddobaadkan dalka gambiya iyo hareerihiisaba geeyey ciidan gaadhaya toddoba kun oo askari howlgalkan ayaa dhowaan lasoo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo nous avons rencontré le président Adama Barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul. Mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser.
waxaan la kulanay madaxweyne barrow kaas uu rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada banjuul hase yeeshee istaraatiijiyadeenna koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubinno ka hor inta madaxweyne adama barrow aan la keenin ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ecowas marcel de sousa xilka degidda yaaya jaame oo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii awoodda dalka afgembi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwaa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego adhaama barrow maxamed jenne oo ka mid a dadka deggan magaalada banjuul ayaa dareenkiisa ka hadlaya liggéey du jee xam nga léegi ku ñëw ñu ngi sant ci yàlla sàkk ko na yokka mu tiye ñëpp benn ilaahay baan ku mahadinaynaa wax walba si wanaagsan bay u socdaan dagaalna ma dhicin dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in jaame uu gambiya si adag ugu soo shaqeeyey haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa islamarkaasna uu sii wadaa waxqabadkii jaame ayuu yidhi master berro ayaa khamiistii toddobaadkan lagu dhaariyey safaaradda gambiya ay ku leedahay dalka senegal iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey